bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo raadiah dalsan ee muqdisho qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah
tirada khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas oo sii korodhay
weeraro ka dhacay magaalada boosaaso iyadoo maanta ay ka bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolada bari karkaar iyo kartafo
taliska booliska iyo maamulka gobolka banaadir oo howlgallo amni ka sameeyey degmooyinka qaybta galbeed ee gobolka banaadir
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta shir guddoominaya shirka golaha wasiirada ee soomaaliya
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay madaxda ururada bulshada rayidka
ciidamada maamulka somalilan oo laga saaray magaalada laascaanood ee gobolka sool
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
sacuudiga iyo bakistan oo ka wada hadlay xoojinta iskaashi iskaashiga militari ee labadaasi dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
gaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorka roonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanaya reediyo dalsan xaruntiisa muqdisho ee waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka
aynu ku bilownay dirada khasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa sii kordhay sida warkan ugu dheereynayo waryaheena xuseen washington waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee maalintii shalay ahayd ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyadaas oo ahaa kuwo loo adeegsaday gaadiid walxaha qarax laga soo buuxiyey ayaa waxay ka dhaceen goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku yaara degmada maxaas ee gobolka hiiraan tirada dhimashada qaraxyadii ka dhacay maxaas ayaa gaartay soddon iyo shan halka dadka ku dhaawacmana ay gaarayaan ilaa iyo afartan ruux sida uu wakaalada wararka ee reuters uu sheegay xasan kaafi maxamed ibraahim oo ah taliya ku-xigeenka booliska dowlad goboleedka hirshabelle dadka ku dhintay qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ahaa toban qof oo isku qoys ahaa waxaana sidaas v o eda u sheegay jaamac maxamed cali oo ka tirsan qoyska dhibku uu soo gaaray dadka waxyeelada kasoo gaartay qaraxyadii ka dhacay maxaas ayaa waxaay u badnaayeen askar sidoo kalena waxaa ka mid ahaa dad shacab ah iyadoona dadka dhaawacmay loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo weerarkii ka dhacay degmada maxaas ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee dagaalamayaasha al-shabaab qaado tan iyo markii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka huganta ah ay sanadkii hore laba kun labaiyo labaatan ay dagaalamayaasha al-shabaab ka saareen deegaano dhowr ah ay kaga sugnaayeen gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana sanadkii hore sidan oo kale ay qaraxyo uga dhaceen degmooyinka maxaas iyo sidoo kale magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana qaraxyadaas ay ahaayeen kuwo khasaaro badan dhaliyey
mahadsanid markan haddii aynu fiirino guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay madaxda ururada bulshada rayidka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan gaara oo ku saabsan horumarinta bulshada la qaatay madaxda ururada bulshada rayidka kulankan uu goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa qodobadii looga hadlay waxaa kamid ahaa sidii ururada bulshada rayidka ay maamulka gobolka banaadir ugu garab istaagi lahaayeen amniga caasimadda bilicda caasimadda iyo in si wadajira looga shaqeeyo xalinta caqabadaha bulshada haysta
dhinaca kalena weeraro ayaa ka dhacay magaalada boosaaso iyadoo maanta ay halkaasi ka bilaabaneyso diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolada bari karkaar iyo kartafuu weeraro loo adeegsaday bambakacmeetiyo ayaa xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland gaar ahaan agaarka garoonka kubadda cagta ee boosaaso waxaana ka hadlay daliska ciidanka booliiska maamulkaasi puntland daliska ciidanka booliiska puntland oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in weerarkii boosaaso oo ay fuliyeen kooxo hubeysan uusan keysan wax khasaare ah islamarkaana koobta durbadiiba ay gaareen ciidamada ammaanka ee booliiska daliska ayaa intaasi waxay kusii dareen inay wadaan baaritaano ku aadan weerarkii ka dhacay halkaasi waxaana ay sheegeen in cid kasta oo keysata falalka ama falal dhiti ku ah amniga ay gacanta ay kusoo dhigi doonaan ayna horkeeni doonaan sharciga si loo waafajiyo sidoo kale saraakiisha amniga puntland ayaa dadweynaha ee magaalada boosaaso iyo kuwa deegaanada kale ee ka dalbaday inay usoo wargeliyaan cid weliba oo ama falal amniga liti kuwa halkaasi ka keysata islamarkaana gacanta lagu soo dhigo bambagacmeedyada xalay ka dhacay boosaaso ayaa kusoo aadaya xili magaalada boosaaso ay maanta ka bilaabaneyso diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinka puntland ee kala ah gargaar bari iyo kardafuu waxaana diiwaangelinta diidan qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee puntland
taliska booliska iyo maamulka gobolka banaadir ayaa howlgallo amni waxa ay ka sameeyeen degmooyinka qeybta galbeed ee gobolka banaadir sida warbixinta warkaana inoogu faahfaahinaysa wariyaheena faadumo cabdulqaadir
xaalada ammaandari ayay wajahayaan shacabka ku dhaqan caasimada muqdisho muddooyinkii dambe sida ay sheegeen balse hay-adaha ammaanka ayaa dhankooda tilmaamay inay wadaan xoojinta sugidda ammaanka shalay kow iyo tobankii ilaa xalay dhinaca qeybta galbeed qaar ka mid a degmooyinkeeda sida dharkeenley iyo kaxda waxaa laga fuliyey howlgal iyo kormeer amni oo ay si wadajir ah u sameeyeen taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diirin yabo gudoomiyeyaasha labada degmo talisyada saldhigyada labada degmo iyo taliya qaybeedyadaasi taliska saldhigga galbeed ayaa laga bilaabay kormeerka taliyaha qaybta guud iyo guddoomiye yabo ayaa kulan ay isaga wareysanayeen xaaladaha amni waxay kula qaateen halkaasi taliyaha qaybta galbeed taliyaha saldhigga guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa shaqaaqooyin amni ayaa ka jiray maalmahan degmadaasi hase yeeshee waxay mas-uuliyiintan ay xuseen in ujeedka howlgalkuu yahay sidii looga hortegi lahaa falalka amni darro ee soo noqnoqday wixii intaasi ka dambeeyey kaxda ayaa loo sii gudbay inta howlgalka lagu guda jirayna shacabka ayay la kulmeen kana xalwareysteen amnigooda gudoomiyaha degmada kaxda cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa fadhigan ku weheliyey taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo gudoomiyaha amniga gobolka ugu horeynna gudoomiyaha degmada kaxda ayaa xog kooban kuna saabsan ammaanka degmada siiyey mas-uuliyiintii ku sugnayd goobta kadibna taliska saldhigga cusub ee degmada kaxda ayay sii kormeereen mid looga hortegaya ayuu ahaa howlgalkan xalay laga sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka qaybta galbeed xiliyada qaar falalka amni ee dhaca sida daliilka qorshaysan dhaca muqaadaraadka iyo ciyaal weerada mid saacado badan qaatay ayuu ahaa kormeerkan howlgaleed markii uu soo ilaadayna waxaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta gudoomiyaha degmada kaxda degmadan siq dhexe waxay u joogaan inay indhaindheeyaan amnigeeda iyo xaaladda shacabka degmada ku nool ay ku jiraan gudoomiyaha iyo taliyuhu waxay shaqada ka soo bilaabeen qaybta galbeed waxayna hadda joogaan qaybta ugu dambaysa degmada ugu dambaysa ee kaxda oo aan joogno saa wada u jeedaan xafiiska xaruntii degmada kaxda isagoo in badan soo maray degmada iyo bulshada isa soo arkeen saacad siq dhexana uu meeshaan u taagan yahay bulshada degmada kaxda ku nool iyo qaybta galbeed iyo khaasatan gobolka banaadir shaqadiisii habeenlaha iyo maalimaha ahayd inuu ku guto si uu dadka u arko waxaan ku faraxsanahay inuu tegey saldhigga degmada inuu joogo xaruntii degmada inuu shacabka la soo kulmay siqdhaxana uu soo jeedo inuu shacabkan u adeego gaashaanla sare mahdi cumar muumin taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo dhankiisa hadlay ayaa shacabka faray la shaqaynta ciidamada amniga iyo sidoo kale la dagaalanka muqaadaraadka mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa inay bulshada dadka dhibka ku haya oo ugu horeeyaan argagixisada oo ku xigaan burcadda dadka caadaysatay ee dadka dhacaysa guriyay ka soo toosaan burcaddu guryo yimaadaan miday degan yihiin waa la garanahayaa xogtooda inaad soo gudbisaan oo sheegtaan burcadda dhibaysa haddayse adiga kaa qaadan beriya kaa qaadan hayaan wiilkaagay ka qaadanhayaan gabadhaada ka qaadahay inay xogtooda la wadaagaan ciidamada booliiska annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan qabano sidoo kale ciyaalo weerada beledka dhibka ku hayso gaangiska hooyooyinka iyo aabbayaasha dhale inay ceeshadaanaan kula dardaarmayna haddii ceesho waayaanna inay keenaan ha loo xiro haddii la keeni waayo ay keeni kari waayaan dadka deriska waxaan ka codsaynaa dadka dhibka ku haaya inay booliiska iyo hay-adaha ammaanka kale inay la wadaagaan xogtooda iyo macluumaadkooda intaas waa codsi aan u dirayna bulshada bulshada ha nagala shaqeeyaana dhagarqab wax kasta oo dhib ku haya gobolka inay nagala shaqeeyaanna waa ka codsanaynaa muqaadaraadka ay ugu horraysa inay ciidamada iyagu iska ilaalishaan dhexdooda kuwa isticmaala inay soo qabtaan soo sheegaan bulshada laga dhex qabto ciidanka laga dhex qabto kuwa maamulka ka mida iyo dad kasta oo xug si dowladnimada saamayn ugu leh oo ka shaqaynaya balwadda iyo muqaadaraadka dadka fasahaadinaya dalkan sida ugu dhaqsiyaha badan inay noola wadaagaan macluumaadkooda insha allahu tacaala annaguna waxaan gudan doonaa waajibaadkeennaan ka gudan doonaa cid kasta oo ku jirta sistamka dawliga oo ka shaqaynaysa wax kasta oo amni darada gobolka banaadir dhib ku ah khaasatan waxaa aada u soo babadanaya muqaadaraadka sheerka laleeyahay waa la dagaalamaynaa waa la dagaalami doonaa insha allahu tacaala saraakiishii iyo gudoomiyaashii waaxooda iyo gudoomiyaashii degmooyinka iyo saraakiyaashii saldhigyada aan la soo dardaaranna markaan halkan u marinaynaa inaan waajibaadkii maantay dhan ilaa caaw aan farayna inay sidiisa u fuliyaan annaguna waa kormeyraynaa hameen iyo maalin iyo subax iyo dharaarba waan kor joogi doonaa insha allahu tacaala ilahina waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo waajibaadka amniyana saaran gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyey hadalka lana dardaarmay saraakiisha iyo gudoomiyayaasha kale ma u dulqaadan karno shabaab ayaan maaragta dagaal kula jirnaa khawaarijtan dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya dagaal kula jirtaa koox kale oo qowlaysataa oo nuucay rabtaba ha ahaatee ayaguna bulshada dhinac kale ka dhibaaya ma rabno inay magaaladan iyo soomaaliya intaba ay ku abuurmaan marka waxaan rabaa inaan kula dardaarmo oo aan faro maamulada degmooyinkaas ciidamada ammaanka oo laftirkooda ka shaqeeya howlahaas intuba inay iska kaashadaan wax kasta oo dhibaaya dadka shacabka oo degmooyinkaas degan in laga hortago waxay ayaga ka weynaadana daqiiqaad kasta teleefonadeena u furan xiriirkeenna u furan ay nala soo wadaagaan si maaragtay annaguna meeshii kaleoo aan isleenahay culays kale ay sii saari karaan aan ula wadaagno marka waa mahadsantihiin faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan muqdisho
cabdulqaadir aaday umahadsantaha markaan haddiiaynu fiirino ciidamada somalilan ayaa dagaal culus looga saaray magaalada laascaanood warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo xalay ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo u dhexeeyey ciidamada booliiska maamulka somalilan iyo dadka deegaanka ee magaaladaas ee hubka qaatay dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii gudaha laascaanood fiidnimadii xalay aheyd lagu dilay nin shacab ah oo aan qeyb ka ahayn banaanbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay halkaasi ee looga soo horjeedo somalilan iyo dil qorsheysan oo kusoo batay halkaasi wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalka laisku adeegsaday hub culus islamarkaana xaafadaha laascaanood laga saaray ciidamada booliiska somalilan ee ku sugnaa kuwaasi oo la tilmaamay inay saldhigteen xeryo ku yaala duleedka magaalada ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay laascaanood waxaana wararka intaasi kusii darayaan in xaalada weli ay tahay saaka mid kacsan oo ciidamada somalilan ay wadaan abaabulo kale oo ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan magaalada oo ay gacanta ku hayaan hadda dadka
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiaha dalsanay muqdisho markaana wararka dibadda sacuudiga iyo bakistan ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga militari ee ka dhexeeya labadaasi dal wasiirka difaaca ee sacuudiga amiir khaalid bin salmaan ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha guud ee militariga dalka bakistan jenaraal sayid asi muniir axmed shaah oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga caasimada dalka sacuudiga ee riyaad labada mas-uul waxa ay ka wada xaajoodeen habka loo xoojin karayo iskaashiga labada dal ee dhinacyada milatariga difaaca iyo danaha guud ee labada dal ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah wakaalada wararka sacuudiga ee s b a ayaa baahisay inuu taliyaha guud ee militariga bakistan jenaraal asim munir uu booqasho uu ku kala bixinayo ku kala bixin doono sacuudiga iyo imaaraadka carabta muddada ugu dhexeyso bisha januari afarteeda ilaa iyo tobanka bishan jenaraal asim munir waa socdaalkiisii u horeeyey ee uu ku tago dalka sacuudiga tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi bishii nofembar afarylabaatankeedii sanadkii hore ee laba kun labay labaatan waana taliyihii koo iyo tobanaad ee xilka wasiirka difaaca kasoo noqda dalka bakistan
guud ahaana intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno warwixii dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen radio dalsan idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka lajaan qaadka warka dowre radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel